ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan ruux oo ku dhintay roobab dabaylo wata oo ka da-ay qaybo ka mida dalka baraaziil mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo baahiyey isdaar lagu soo bandhigayo mucaskar ay ka qalinjabiyeen dhallinyaro kala duwan oo kasoo kala jeeda qabaa'ilada dega saaxilka afrika madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh oo ra-iisul wasaaraha etoobiya ku cataabay isagoona codsi cusub u diray ciidamada ruushka oo duqayn sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka fuliyey deegaan ka tirsan mandiqada qarsoon ee bariga dalka yukrain iyo shirkii soddon iyo lixaad ee madaxda midooda afrika oo ka furmay magaalada adisababa ee caasimadda dalka ethoobiya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahiyey isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo mucaskar ay ka qalin jabiyeen dhallinyaro kala duwan oo kasoo kala jeeda qabaa'ilka dega saaxilka afrika maxamed daahir cali sow ayaa warbixintan ku eegaya
إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الله أكبر
زاد واستفتي الإباء وحاء ثم راء ثم باء من الأبطال تخبير عن جنود بأرض العز تنتهج الفداء mu'asasada warbaahineed ee asalaaqa ayaa soo saartay isdaar xiiso badan oo lagu soo bandhigayo mucaskarka dufco cusub oo ka mid ah ciidanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin kuwaas oo soo bandhigaya qaybo ka mid ah duruustii ku aadaneed diyaargarowga ee ay mucaskarka ku soo qaateen dhallinyaradan cusub ee ka soo muuqanaya isdaarka cusub ee asalaaqa ayaa ka soo kala jeeda qabaa'ilka kala duwan ee saaxilka oo ay ku jiraan qabaa'ilka muslimiinta ah maali waxayna ballan qaadeen in gebi ahaan dalkaasi ay ka xurayn doonaan nidaamka kufriga iyo riddada ee ka dhisan magaalada bamaako الله أكبر
الأنداد واستفتي الإباء وحاء ثم راء ثم باء من الأبطال تخبر عن جنود qaybaha hore waxa ay mu'asasada soo gudbinaysaa ciidamada mujaahidiinta oo ficil ahaan u samaynaya mid ka mid a daruustii ay soo qaateen maadaama ay ka soo baxeen mucaskarkoodii ugu horeeyey kaas oo ah furfuridda iyo sidoo kale isku xirka qoryaha bkm-ka si ay u soo muujiyaan heeganka ay ugu jiraan haddii ay yihiin dhallinyarada maali in ay hubka u qaataan sidii cadowga islaamka dalkaasi looga tirtiri lahaa sidoo kale muuqaalkaasi waxaa ku lifaaqnaa kelimad uu jeedinayo sheekh maxamuud baari oo ka mid ah hogaamiyaasha mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin kaas oo risaalo kulul u diraya dowladda dabadhilifka ah ee maali una sheegaya in dhallinyaradan mujaahidiinta ah ee ka kala yimid qabaa'ilka kala duwan ay u soo diyaargaroobeen la dagaalankeeda iyo sidii sharteeda ummadda looga horleexin lahaa wuxuuna sidoo kale mujaahidiinta ku booriyey in ay howlgalladooda si ba'an ugu naafeeyaan madaxweynta murtadiinta kuwaas oo meel kasta ay ku beegsanayaan ثم باء من الأبطال تخبر عن جنود بأرض العز تنتهج الفداء سالي
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلزة واعلموا أن الله مع المتقين فهذه رسائل نارية إلى الحكومة المالية kuwani waa farriimo dham ah oo ku socda dowladda maali taasi oo allah iyo rasuulkiisa la dagaalamaysa dhulkana ku fidinaysa fasaad isugu jira dilka abriyada boobka hantida waa inay ogaadaan in uu allah leeyahay rag naftooda isaga ka iibsaday u dagaalamaya allah dartii iyagoo hal saf ah kana kooban qabaa'ilka koonfurta oo leh jinsiyado iyo luuqado kala duwan waxay u dagaalamayaan si ay kelimadda alle u noqoto midda sarraysa kelimadda gaaladana u noqoto midda hoosaysa waxayna soo jiiri doonaan dhufaysyadiinna iyo saldhigyadiinna waxayna idinkula dagaalami doonaan gudaha deegaanadiinna idinkana dhallinyarada mujaahidiinta ahow ku beegsada weeraradiinna madaxweynta kufriga cadowgiinnana u fadhiista goob waliba allah wuxuu idin ballanqaaday mid ka mid ah labada wanaagsan oo ah guul ama geeri لكم إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز دين الأشواق الحراء filimka cusub ee mu'asasada asalaaqa ayaa soo muujinaya ciidamadan oo taagan barxadda ay ku soo bandhigayaan dhoola tusyada iyo qaybo ka mid ah funuunta militari ay soo qaateen iyaga oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka hubka culculus ee dhashiikaha iyo beeka emka iyo dareeska militariga oo dhammaystiran iyagoo ku jira jalso militari diyaargarowgooduna soo qaatay ayay halkaasi ka soo jeediyeen kelimaad iyo fariimo kala duwan oo ku baxaya luuqado kala duwan oo ay ku matalayaan qabaa'ilka ay ka soo kala jeedaan balse waxaa ugu horeeya kelimad ku baxaysa carabiga maadaama carabigu uu yahay luuqadda caamka ah ay isku fahmaan taas oo uu jeedinayo mujaahid ka mid ah ciidamada uu mucaskarka u soo dhammaaday هاجت في القلب لهم ذكرى قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة الآية mujaahidkan ayaa jeedinaya kelimad uu kaga hadlayo jabka iyo khasaaraha ay dowladda maali kala kuluntay dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta iyo fashilkii ka raacay xamalaadkii ay ku cilaamisay mujaahidiinta
نعم في قرى محصنة أو قواعد محصنة أو دوريات محصنة وإلا فالفرار أو لا قتال ولما haa waa deegaanno dhufeysyo lagu geedaamay ama roondooyin dhufeysyo loo sameeyey على أعداء haddaysan ahayn waa carar ama in aysan dagaalamin صلاتكم ومخ- markii uu dhowoobay ballanqaadkii alle kaasi oo uu u ballanqaaday addoommadiisa mu'miniinta ah oo ah guusha uu u gargaaray cadowgiisa iyadoo ay fashilantay dhammaan iskudayadiinna iyo qorshayaashiinna ku aadanaa ka hortagga mujaahidiinta oo ku soo siqaya dhanka koonfurta ayna fashilmeen dhammaan abaabuladii saliibiyiinta laga soo bilaabo seerfaal barqaan zaysaanka iyo deegaanada kale ee la midka ah mujaahidiintuna ay noqdeen kuwo la wareegaya inta badan deegaanada waddanka suuragalna ay u noqotay inay idinku beegsadaan halkii ay doonaan siina dardargeliyeen weerarada ay idinku hayaan markii uu dhowoobay nasrigaasi oo aad dareenteen qalqalgelinta ay mujaahidiintu ku sameeyeen madaxtinimadiina caasimadda bomaako oo aad ka daasheen xulufadiina reer galbeedka ansaartiinnina ay u jihaysteen madaxdeeda shuuciyiinta mulxidiinta ah ee ruushka waxay idinku gumaadeen kooxo ka kooban tuugada oo aan dagaalkaba ka aqoonin ilaa idinka waxaad ka taqaanaan mooye ee ah dilka rayidka aan hubaysnayn waxayna idin ballanqaadeen ballamo been ah waxay idin siiyeen rajooyin aan marnaba suuroobaynin oo ah in mujaahidiinta waddanka ay u ciribtirayaan muddo lix bilood gudahood ah iyagu ma aysan ku sabrin inta aad idinku wajahayseen muddadaasi mujaahidiinta geesiyada ah balse waxaad beddesheen dagaalkii aad nagula jirteen idinka oo fallaarihiina aadiyey bulshooyinka masaakiinta ah waxaadna ku faafiseen suuqyada iyo deegaanadooda dilka aad u geysanaysaan dadka abriyada ah iyo qaadashada hantida guud iyo boobka dhaqaalaha muslimiinta arrimahaasi waxaan ka leenahay dembiyadaasi aad u geysanaysaan muslimiinta ciqaab la-aan kuma tegayaan aargoosiga ayaa idin xanuujin doona weeraradii lala beegsaday saldhigyada aad isku ilaalisaan sida weerarkii idinku haleelay qalcaddii dhufayska idin ahayd ee kaadshi kuwii ka horreeyey iyo kuwii ka dembeeyeyba oo ay u dambaysay isla markaana noqon doonin tii ugu dambaysay waa darbadii idinka soo gaartay dhanka mujaahidiinta taasi oo ay ku halaagsameen tiro ka mid ah ciidankiinna oo ay ku jiraan shan ka mid ah kooxda fagnar weeraradan iyo kuwo la midka ahba waa farriimo cadcad oo ka socda mujaahidiinta taasi oo ah inaysan ka soo dibdhici doonin inay ka jawaabaan cadowtooyo kasta oo aad kula kacdaan shucuubta muslimiinta ah ee mandiqadda libaaxyada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta waa kuwo idin dhakan waxa soo socda ayaa ka xun kuwii hore kana xumaan badan أسود نصرة الإسلام والمسلمين لكم بالمرصاد والقادم أدهى وأمر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون sidoo kale waxaa la soo gudbinayaa kelimaad ay jeedinayaan rag ka tirsan mujaahidiinta kuwaasi oo ku baxaya qaar ka mida luuqadaha looga hadlo gudaha maari iyo saxaraha waxaana ugu horeeya mujaahid ku hadlaya luuqadda bambaariga oo ay ku hadlaan qaar ka mid a qabaa'ilka waddanka maali
kasega kafiru kɛlɛ kafiru ye diinɛ gosiangoloni nin de u y'a gosiangoloni kɛlɛkɛminɛw de u y'a gosiangoli ka kɛlɛ dege ka kɛlɛ sidɔn ka se ka anw kɛlɛ n'a ye anw wulila ka sigi misiriw kɔnɔ ka kɛ dulokibajɛ don ye ka kɛ kɔlɔsi sama don ye ka se ka sama misiri kɔnɔ ka kɛ kawula don ye o don tɛ se ka ala kɛra maa kɛ ten balimaw ala kɛra ye cɛsiri a n'a ka cɛdenw n'a ka saamaw sidoo kale waxaa isna kelimad soo jeediyey mujaahid ka soo jeeda qabiilka buuzuug ah waxaana ay u dhacaysay sida tan ati anti amila pega yo dina go kere anti amila ani ati chambugurwe onde na myo ambe porono wallahi ala na kale nyongi cha ayan kale na fika mata mantingi ni oni amu ma kina de megepa enkiri gana onja na buoku kina pon numero kenni wa atasimu bi abulillahi jami'a wala tafarraqu waxaa sidoo kale mujaahidiintu u soo idlaaday mucasarka ka mid ah rag ka soo jeeda qabaa'ilka daariqiya iyo alfulaaniya waxaana la soo gudbinayaa laba ka mid ah kelimaadka ay ka jeediyeen munaasabadii lagu soo bandhigayay mucaskarka تزهو بكل غالي يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال مصر بدنا تستنى إننا مصر صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالعز مات على شعبة من النفاق إننا مصر صلى الله عليه وسلم إلي من ولك جهاري ولن تنفست النفس جهاري في سبيل الله على مدة النفاق
جتنا الله سبحانه وتعالى غير سكا بجوكا دريفها نتا جيا لمود ونكي لمود ان غمجينا الله سبحانه وتعالى يوم ما جزم تبي هي يقول يوم كم جود من سوات كم ادنا فن فن فن فن جتنا الله سبحانه وتعالى قل لي هم جفار من هي الحمد لله ان جت تدري بجو من تدري من كل يقدر تدري سنه فمر قال الله تبي كان مر مؤمن جم الى نلا يمكن الله سبحانه وتعالى خاصة أن تنجي جمع سبحانك اللهم وبحمدك سلام
qaybaha dambe ee filimkan waxaa lagu soo gudbinayaa ciidamada oo soo bandhigaya mid ka mid a maraaxishii mucasarka oo ah caqabadaha iyo xawaajista iyada oo soo bandhigaasi ay ku lifaaqan tahay kelimad uu jeedinayo almujaahid abu mukhtaar سكي زكا ولا نامي منو من شورين لأجل هذه الراية الله أكبر راية التوحيد تبقى مرفرف بين السماء والأرض بإذن الله على دمائنا بإذن الله الدو إيجان أمين أو راية درتو أو مرفرف بين السماء والأرض ولو كره الفرنسا ولو كره الكافرون في كل مكان ولو كره المرتدون والمنافقون سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna inkaga imaanayaa markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi dalka baraaziil waxaa maalmii lasoo dhaafay ka da'yay roobab xoogan oo daadad wata kuwaasi oo sababay dhimashada tobannaan ruux roobabkan daadadka watoo ka da'ayay gobollada saa'uwo baawlo ayaa waxay sababeen burbur baaxad leh war-saxaafadeed ka soo baxay madaxda gobolka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan lix iyo soddon ruux ay ku dhinteen musiibadan halka ay ku barakaceen boqolaal kale waxay sidoo kale sheegeen in laba boqol labaatan iyo saddex qof ay hoyla-aan noqdeen halka mandiqada laga daadgurayay saddex boqol soddon iyo sideed ruux oo kale waxaana intaa dheer in la la-yahay tiradada dhanka kale dalka ukrein waxaa weli ka soconaya dagaalo qaraari ee u dhexeeya dowladda ruushka iyo sidoo kale xukuumadda kiyev waxaana lagu soo waramaya in ruushka uu duqeymo hor leh ka geystay bariga ukrein wararka ka imaanaya gobolka khersoon ee bariga ukrein ayaa sheegaya in ciidamada ruushka ay duqeymo ku asqeeyeen deegaan ka tirsan gobolka halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiradada dhinaca kale ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyntan halka ay ku dhaawacmeen shan ruux oo kale madaxda gobolka ayaa sheegay in dhammaan dadka musiibadan ku dhacday kasoo wada jeedaan hal qoys aabbihii iyo hooyadii guriga iyo haweeney kale oo da ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen uu ku jiro wilaadu yar dhanka kale xasan gurgurto ayaa markii ay ciidamadiisa dharbaaxa militaris daba joog ah kula kulmeen furimaha dagaalka ayaa wuxuu bilaabay inuu u qayla dhaansado dowladda xabashida etoobiya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa magaalada adis ababa kula kulmaya abiy axmed oo ah ra-iisal wasaaraha etoobiya sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay villa soomaaliya xasan ayaa etoobiya ka codsaday inay ku gacan siiso la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya oo ku sugan soomaaliya ayaa ciidanka dowladda federaalka kala qayb qaata duulaanada ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah balse ciidamadaas ayaa lagu qasbay inaysan ka bixin saldhigyada ay isku oodeen xasan sheikh ayaa tanii markii uu xil ka qabtay ee bishii mey labada kun labiyo labaatanka wuxuu bilaabay inuu ciidamo shisheeye dalka soo geliyo isagoo doonayay inuu ku qabsado khayraadka ummadda soomaaliyeed xarakada jihaadiga ah ee al-shabaab ayaa halgan kula jirta kumanaan ciidamo etoobiyani kenyaati ah waxaana sii dheer ciidamo ka socda dowladaha burundi uganda jabuuti iyo kuwo kale shisheeyaha oo wax ka badan shan iyo toban sannadood dalka soomaaliya duulaan ku jooga ayaa awoodi waayey inay xaqiijiyaan ahdaaftii ay usoo dirsadeen dowladaha reer galbeedka oo ay ka mid yihiin baabi'inta awoodda jihaadiga ah geesta kale shirkii soddon iyo lixaad ee madaxda midooda afrika ayaa adisababa ka furmay magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya waxaa ka furmay shirkii sanadlaha ahaa ee ururka midooda afrika kaasi way isugu yimaadeen inta badan hogaamiyayaasha dowladaha qaaradda afrika shirkan oo ah midkii soddon iyo lixaad ayaa waxaa shir guddoominayey madaxweynaha dowladda senegaal ninka lagu magacaabo makaysal hogaamiyayaasha afrikaanta ayaa ka wada hadlaya sidii loo dadejin lahaa dhisidda iyo hirgelinta ururka ganacsiga qaaradda afrika kaasi oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay ku taamayeen madaxda ururka midooda afrika
guud ahaana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله